Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland ayaa labaatankii bishan Agoosto shaacisay natiijada imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka siddeedaad, kaas oo ay qaaday wasaaradda, ayna ka qayb galeen dhammaan ardayda iskuulada deegaanada Jubbaland. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland, Axmed Faarax Cali Aweys, ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaanka iyo guud ahaan ardayda ku baastay imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka siddeedaad.
marka hore waxaan leenahay ardayda ku guulaysatay kaalimaha hore iyo dugsiyada ku guulaystay kaalimaha hore iyo degmooyinka ku guulaystay kaalimaha hore hambaliyo hambaliyo hambaliyo ayaan leenahay imtixaankaas sidiiba laydinkugu akriyey agaasimaha waaxda ku-xogeenkiisu ama kusimaha u ah uu idiin akriyey bay natiijadu u dhacday waxaana loo kala saaray ardaydii toban ka horreysay gashay degmooyinkii toban ka horreysay galay iskuuladii toban ka horreeyey galay maadooyinkii toban ka horreeyey galay wax walba waa la qiimeeyey ardaydii waa la qiimeeyey degmooyinka waa la qiimeeyey maadooyinka waa la qiimeeyey cid kasta waa la qiimeeyey oo si safafka hore u galay marka waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad baa hambaliyo hambaliyo kuwa ciida maanta inaad maaragtay ku faraxdaan natiijadeenna aynu kasoo baxday wasaaradda dhexe ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan rajaynaynaa in horey looga sii socdo halkaas oo ardadii sanadkii hore soo gudubtay ay u gudbaan fasalka koowaad ee dugsiga sare una diyaargaroobaan dharkoodii iyo waxooda diyaarsadaan marka mar labaad iyo mar saddexaadba macalimiintii waalidkii ardadii deegaankii kulli waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo aad baa umahadsantihi